بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ولو كره الكافرون وبعد آه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله ما idinku badinayo culummadu haddee culmo lama wacdin karo oo idinkaaba culmadii ah runtii culmo waaweyn baa hadashay magacayga haddii la sheegayna kelimo gaaban baan rabaa inaan ku darsado awalan ilaahay baan u mahadinayna aaniyan maktabka dacwada oo runtii juhuud badan u galay culmadaa inuu isu keeno isaguna ilaahay markaan u mahadina kadib isaguna runtii waan u mahad celinaynaa kadibna wilaayada bay iyo bokool oo iyaguna abaabulkan qaybtoodii fiicnayd runtii ka geystayna ilaahay iyaguna miisaankooda ha ugu daro iyo dhammaan culummada mushaarikiinta ahee wilaayaad oo dhan ka kala timid waxaan leeyahay biidni illaahi tacaalaa middaan yaroo hadda xafladdan aan joogno aan ilaahay ugu shukrinno ilaahayna waxaan ka filaynaa shirka kale inuu culummada inay culummadu intaan ka bataan mawaadiicduna intan ay ka bataan muwaafaqadan ay intaan ka badato ayaan ilaahay su'aalanaynaa wamaa dalika cala allahi bicasiis ikhwa runtii ani culimmada waxaan dhihi lahaa waa dadaasheen jasaakum allahu khayr waxaan rabaa culimmadu hadda waxaan u malaynayaa xarakad shabaab baa isugu yeertay ee waxaan ka sugaynaa culimmadu inay keligooda iswacaan oo gobol walba ay iska wacaan oy iyagu shabaabkaba u yeedhaan ay dhahaan kaalaya shabaabow annagaa idin yeernay waxaas iyo waxaasaa idinka khaldane saxa inaad dhahdaan baa la rabaa in la idiin soo yeeryeero ma aan hadda kadib biidni illaahi tacaala waxaana rabaa insha allahu tacaala walaalaha culummada wixii cuyuub iyo naqsi aad aragteenna noo qariya oo si hoose iyo dhegta noogu sheega oo noo naseexeeya addiinu nasiixa addiinu nasiixa haddii hadda meelo kale laga sheeg sheego annaguna kuma intifaacayno idinkuna ku intifaaci maysaan taasna runtii waxaan dhihi lahaa kulummadan culimmadu inay runtii kulmaan annagooba ka maqan ay miisaanna saaraan miisaan nala saaro war horta shabaab maxaa ka hadlaysan maxaase u toosan wixii toosan in garabna lagu siiyo wixii khaldanna sida culimmada muslimiinta lagu yaqaanay nasiixa in laysu naseexeeyo culimmada qaar baa waxay leeyihiin war layskama maqlay culimmada weligooday xaqa sheegi jireen iyagoo lagu dilay qaar badan baa u dhintay saxaabadii qaar baa la laayey sooma oo taabiciintii baa la laayey sooma ya way u dhinteen ninay hadda intuu xaqa u sheegay ay dileen aniga ma maqale weli rajo fiican iyo isu naseexayn iyo iyo jid baa furane ha laysu naseexeeyo taas horta runtii waan dhihi lahaa culimmadu marka haddii iyagu ay gaabiyaan oo dowrkoodii ay ka soo bixi waayaan ha ogaadeen mid unbaa cimaamad weyn duuban doono oo booskooda buuxin doono mashakiya idinkaga jira yaa riddaduba culummay leedahay mise maaha sheekh nuuruddiin cali colow raxmatullaahi calayhi baa waxaan ka maqlay hadda ka hor muxaadaro uu jeedinaya waxbay sheegayaan kitaabay ku yaallaan kitaabay ku yaallaan bay dhahayaan buu yidhi kufrigaba kitaab buu ku yaallaa buyi kufriguba kitaab buu ku yaallaa buyi waxaan culamo lahayn horta ma jiraana ogaada xadiidkii imaamu albukhaari uu wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam laga wariyey wuxuu ahaa macnihiisa uu ahaa haddaan lafdiga akhriyo hadhow shaqalkiisaaad igu qabsan rabtaane waan soomaaliyaynayaaya ee waxa weeyaan ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantasicuhu can alcibaad sidaasoo ma ahayn ilaahay cilmiga dadka laabtooda intuu ka siibo saas kuma qaado walaakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa culimmadii buu ilaahay qaadanaya bal hadda fiiriyo culimmadiinii hadda joogo culimmadii idinla joogi jirtay sheekh cabdulqaadir iyo sheekh xasan baa xabsi marku wada jiray xilligii siyaad barre toogasho ku wada xukumanaa culimmadii xilligaa joogtay ee xabsiga kula jirtay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed macallin raxmatullah alay soo saas ma ahayn shekh cabdulqaadir isku meel ay ku jireen markaas sheekh maxamed macallim sheekh ibraahim suuley waxa weeyaan sheekh cumar faaruuq waxa weeyaan culummadii baraarugan dambe runtii wax badan sabab ka qaatay ya shariif sheekh nuuruddiin cali colowga aan sheegay raggaa way tageen ragna runtii hadda iyaguna sariirtay ku urureen oo hadda waxaaba ka mid ah shariif cabdinuur xafidahu llah sheekh nuur qawi iyo culimo kaloo la mida dadka marka culimmadoodii markay tagto sida nebigu uu sheegay dadku ma joogayaane culimmay samaysanayaan buu yidhi nebiga calayh isalaatu wasalaam waittakhada annaasu e ru'uusan juhaalan mu ah xadiidka waxbay samaysanayaan nin baa cimaamad u duubanaya markaasay wax weydiinayaan waa la su'aalayaan fa aftow bikayri cilmin cilmi la'aanay ku jawaabayaan saas weeye cilmi la'aan buu la soo istaagaya waxaa la arkay culammo dhahaysa yuganda in xabad lagu rido diinteennu kuma qorna kaaga darana idaacad buu ka sheegaya beesha waxaan idin leeyahay haddaad buuxin weysaan rag baa buuxsanay markaasaa nebiga calayh isalatu wasalam wuxuu yidhi kuwaasu way lumayaan dadkana way luminay marka culimmada doorkooda iyagu ha soo buuxsadeen oo ha guteen oo runtii xaqa ha caddeeyeen ha garab istaageen shabaab ciddii horta hadda mas-uuliyadda hayso baabuurkaa la saaran yahay bay darawal ka tahay baabuurka haddaad saaran tahay oo aad dhihi weyso niyow tartiib u wad oo niyow meeshaa ka leexo hadhow uu gidaar dardaro ama uu godoomo soo laguma wada jiro yaa shabaab waa darawalka ee baabuurkii aanu idinla gedinine ka qabta haddaba shabaabow inta ka saxa war dhankan usoo leexda war ka jooga ha la dhaho shabaabna waxaa laga rabaa naseexada culimmadoodii inay dhegaystaan ay ka dambeeyaanoy raacaan baa iyagana laga rabaa culimmada aan sheegayo waa culimmada rabbaaniyiinta ahee toosan ee kitaabka iyo sunnaha raba si toosanna u raba nin kastoo haddee cimaamo duubtaan culimo ma ahan ee culimmada sawaabka iyo xaqa rabto shabaab waxay ku qasban yihiin inay raacaan imaamu alxaramayn baan u malaynayaa kitaabkii uu iska lahaay oo la dhihi jiray khiyaatu alumam fi iktiyaati dulam wuxuu ku sheegayaa markuu imaamka iyo muwaasafaadkiisa uu ka warramayo imaamku laba unbay mid tahay buu dhahaa war macnihiis uu sidaa yahay maktabadda aanaan shalay ku arkayay kitaabka waa yaallaa waana la soo qaadi karaa waa la hubin karaa ani waxaan ku sheegayaa tacbiir waxa weeyaan inuu mujtahid caalima uu noqdo qofka muslimiinta hogaaminayo marka isagaa la raacaya masaa'ilka ijtihaadiga iyo kuwa kaleba war kama furno waa isagaa la raacaya hadduu noqon waayo caalim mujtahida wuxuu yidhi culimmaduu ku qasban yahay inuu raaco culimmada ayuu ciidan u noqonaya warkooduu ka dambaynaya annagu hadda ijtihaad ma sheeganaynee ciidan in culimmadii loo noqdo ayaa waajiba idinkuna bohoskiinii in laydinka arkaa la raba runtii haddii aan la helin taas intaan yaroo birbirkoon haysanno ay gacanteena ka baxaan nin baa laga sheegay wuxuu yidhi markaan tabar hayayna talama haynin buu yidhi maantoon tala hayana tabartii baan waayey buu yidhi maalin aan tabar lahaynin inta la is-eedeedi lahaa shabaabow idinkaa jar ka tuuray iyo xaggaad ahaydeen culummo alla ayaad dhihi lahaydeen maantaan gacanta ku haynaaye aan xagsanno aan xagsanno oo ha loo taliyo oo ha la toosiyo oo ha loo naseexeeyo oo xaqa ha la sheego runtii middaas waxaan dhihi lahaa shabaabka annaga ah iyo iyo culimmadaba waxna hadda ma kala nihine annaga nafteenna shabaabkan magacaa mar hore nagu dhacaye waxa weeyaan sheekh xasan hadda ma shabaaba ya haye oday maya aniga tan luqadaan sheegaya shaabnimadii luqada ahayd baan sheegaya markay luqada tahay shaab nin yaroon cirro soo gelin oo da' yar baa la dhahaa soo maaha waayeelaa ku jiro oo culamo waaweyn baa ku jiro oo runtii qabla miilaadina diintan loo soo dhibay sheekh xasan turki xafidahu llahu waracah inuu joogaa fiicnayle ayaa lugihiisa waxaa ka muuqda nabarro maxay ahaayeen baan idhi lixdan iyo afartii baan u malaynaya inuu yidhi iyo lixdan iyo labadii ma aqaane amxaaraa ay jeebaysay buu yidhi eegadaan jeebadoodiibaa igu taaluu yidhi sheekhu lixdan iyo labadii iyo afartii markuu sheegaayo ani lixdan iyo sagaalkii baan dhashay qabla miilaadina intaanan dhalan ka hor ragga diintaa loo soo xirayay yaa ayaa ka mida meesha fafadhiya marka shabaab un yaan la dhihine shuyuukhna meesha way joogtaa ee taas markaan insha allahu tacaala ka gudbo waxaan rabaa runtii culummadu mar kasta inay naseexeeyaan oo runtii sawaabka laysu sheego ayaan rabaa culama allahi baashii meeshaan ay soo gaartay maanta laydinkama xigee toosiya oo saxa oo waxaasaa khaldan dhaha haddaa la joogaa haddii lagaa yeeli waayo adiga eed kuma lihid faqad caddayta maa calayka waajibkaagii adigu waa iska riday xaqa uun sheeg ilaahayna sidaas culammada faray latubayinunnahu linnaasi caddeeye meeshaan marka ha laga wado bahasha meeshaan ay soo gaartaye maanta ilaahay baan u shukrinaynaa aaran bay noqoto roobaan noo da'ay culummadeennii waa taa waa noo urursan tahay waa isla joognaa gaaladii soo duushay ilaahay waa jebiyey dhan walba way u jabeen bixamdi illaahi tacaala ilaahay junuuddiisa isagaa garanaya wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ilaahay roobkiibuu iyagana naar uga dhigay mujaahidiintana raxma iyo farxad buu ilaahay uga dhigay subxaanahu wa tacaala baabuurtay soo ururiyeen oy meel keeneen ilaahay ciidan roob buu ciidan ka dhigay uu ku hareereeyey ilaahayna waa fududeeyey subxaanahu wa tacaala marka taasna ilaahay baan ugu shukrinaynaa sheekh culimmada soomaaliyeed ka mid ahoo la dhaho shaacali warsame ayaa beri wadaadadu ay masaa'il wax ku murmurmeen oo gaar ahaan culimmadii itixaad alislaami oo runtii juhuud badan iyo dacwada hadda meesha ay joogto runtii wax badan soo gaarsiiyo iyagu soo dadaalay jazaahum allahu khayr ayaa markaa berigii dagaalkii ka socday gedo la joojinayay buu sheekhu hadlayay markaasaa wuxuu yidhi wuu maahmaahay marka raggaa ku buuqbuuqoo yidhi dagaalka hanaga joojinin gaaladan waa iska dhicinaynaa markaasuu ku yidhi war meeshaanan soo gaarsiinay wuxuu yidhi shabaabow haddaad rabtaan ka sii qaata meeshii rag uunbaa ka soo qaaday loogama soo tegin waa la soo qaaday marka sheekhu waa maamaaho wuxuu yidhi nin baa dallaal ahaa buu yidhi burcuuna joogi jiray buu yidhi mu'adinna wuu ahaa buu yidhi maanta oo dhan buu suuqii intuu tegey arigiiba lama keenin wuu soo hungoobo wuu soo laabtuu yidhi aadaanka minaaradaa lala kori jiro oo minaaradii buu korayoo wuu aadaamay isagoo aadaamaayo xaya cala asalaa markuu yidhi oo dhankaan fiiriyey ari tiro ahoo suuqii soo galaayuu arkay buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi meeshii ku joojiyo wuxuu yidhi waryaade xaya cala salaa baan geeyo ka sii qaada buu yidhi meeshaasaan keeno laga sii waduu yidhi runtii intaan yaroo maksabkaana ayaa rag baa soo gaarsiiye o ilaahay baa soo gaarsiiye uma rag baa soo gaarsiiyey soo gaartay culmo allahay ka sii qaada wajazaakum allahu khayr